أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodobada wararka warbaahinta islaamiga galanduga saaka idiin haysa kooda ugu door karoon waxaa ka mid ah ku dhowaad toban askari murtadiin ayaa ku dhaawacmay howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose dowladda xabashida ethoobiya ayaa mar kale alhajad adag kula hadashay dowladda ridada masar maamulka sahyuuniyadda yuhuud ayaa degnin adag u diray kooxda ridada soomaaliya iyadoona yuhuudda ay diidan tahay saameynta turkiga ee dalka soomaaliya munaasabad dhidibada loogu aasayey mu-asasada alxikma farceeda degmada ceelbuur ee wilaaya islaamiga galguduud ayaa ka dhacday magaalada ceelbuur maamulka islaamiga degmada buaqabal wilaaya islaamiga ee hiiraan ayaa dowlad diina usoo gebagabeeyey kawaanleyda ku dhaqan degmadaas munaasabada lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka kala dhacday wilaayaadka baay iyo bokool أمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha jamaadul aakhar sanada kun afar boqol afartan iyo todoba hijri walaalahayaga muslimiinta kusoo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan ku dhowaad toban askari oo murtadiin ayaa ku dhawaamay howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka magaalada kismaayo ciidamada mujaahidiinta waxay howlgal qaraxa la baysadeen maleeshiyaad murtadiin oo ku socdaalayay agaarka deegaanka baarsanguuni ee duleedka magaalada kismaayo waxaana qaraxaasi allah fadligiisa ku dhaawacmay lix askari oo murtadiina waxaana burbur xoogan uu soo gaaray gaari cabdibilaa ah sidoo kale shalay ayaa markii mujaahidiintu ay madaafiic ku garaaceen goob ay ku sugnayeen murtadiinta oo u dhow deegaanka baarsanguuni waxaana madaaficdaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah sidoo kale dhanka wilaayada baay magaalada baydhabo qarax ka dhacay ee laboorka magaalada baydhabo oo lala baysaday askarta xabashida ethoobiya waxaa qaraxaasi ku baktay hal askari oo ethoobiyan ah waxaana ku dhaawacmay laba kale dowladda xabashida ethoobiya ayaa mar kale lahjad adag kula hadashay dowladda ridada masar faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen nuur cali warsame abushiba wasaaradda arrimaha dibadda dowladda xabashida etoobiya ayaa ku eedeysay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ridada masar inay kiciyeen hadallo cadaawad badani ay ka muuqato islamarkaana si buuxda u diideen wadahadal ku saabsan biyaha niil iyo biyaxireenka alnahda bayaan arrimahan looga hadlay oo wasaaraddu ay soo saartay talaadadii ayaa lagu sheegay in hadaladii dhowaan ka soo baxay qaahira ay yihiin muujinta fashilka dowladda masar ee la qabsiga xaqiiqooyinka qarniga kow iyo labaatanaad waxay wasaaradda arrimaha dibaddu tilmaantay in qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda masar ay weli ku dhegan yihiin waxay ku sheegtay maskaxda gumaysiga oo ay aaminsan yihiin ayay tiri in masaaridu xuquuq gaar ah ay ku leeyihiin biyaha neyl war-saxaafadeedka ka soo baxay etoobiya waxaa kaloo lagu sheegay in dowladda masar ay isku dayeyso in colaad hor leh oo ay ku wiiqayso mandiqadda ka horiso gobolka geeska afrika iyadoo raadinaysa ayaa la yidhi dowlado jilicsan oo daciif ah islamarkaana kala qaybsan etoobiya waxay carabka ku adkaysay inay xaqu leedahay isticmaalka webiga neyl cid ka hor joogsan kartana aanay jirin iyadoo intaa raacisay in masar aysan diyaar u ahayn wadahadal islamarkaana hadalladeedu sii hurinayaan xiisado hor leh warkan ka soo yeeray etoobiya ayaa ku soo aadaya iyadoo wasiirka arrimaha dibadda masar uu mar kale ku celiyey in neelka uu yahay dan qaran oo aan marnaba laga gorgortami karin islamarkaana aysan wadahadal dambe la geli doonin dowladda xabashida etoobiya jazaaka allaahu khayran walaalka abushiba maamulka sahyuuniyadda yuhuud ayaa degnin adag u diray kooxda ridada soomaaliya iyadoona yuhuudda ay diidan tahay saameynta turkiga ee dalka soomaaliya tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen yaasir maxmed kadib isbedeladii ku yimid mandiqada bariga dhexe ee albaabada uu u furay duulaankii toddobadii oktoobar iyo xasaradaha sii kordhaya ee gobolka ka jira ayaa sababay inay isjiraan masaaliixda maamulka yuhuudda iyo dowladda turkiga mas-uul ka tirsan yuhuudda ayaa dignin u diray kooxda ridada isaga oo soo hadal qaaday faragelinta ay dalkani ku hayso xukuumadda ankara iyo howlaha militari ee ay waddo shaygal oo ah la taliyo sare oo ka tirsan kayaanka sahayeenada ayaa sheegay in soomaaliya ay hadda noqotay meel uu saameyn weyn ku leeyahay turkiga halkaasna lagu tijaabinayo sida uu sheegay gantaalka tayfon ee turkiga kaas oo uu yidhi waxay halis weyn ku yihiin israa'il iyo gariiga isaga oo u hanjabaya ayuu yidhi fogaanta soomaaliya ma ahan mid ka badan iiraan wuxuuna intaa ku daray in indhaha maamulka yuhuudda uu furan yahay uuna la socdo waxa uu turkiga ka sameynayo dalkan tijaabo kasta oo laga sameeyo saldhigyada ciidan ee turkiga uu ku leeyahay soomaaliya ayuu sheegay in ay isha ku hayn doonaan dowladaha griigga iyo maamulka yuhuudda hadalkani ka soo yeeray sahaayanada ayaa ku soo beegmaya iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay uu sii xumaanayay xiriirka u dhexeeya xukuumadaha ankara iyo gumaystaha taas oo qayb ka ah isbedelada uu keenay howlgalkii duufaanta al aqsa dhinacyada ayaana hadda ku loolamaya suuriya iyadoo turkiga uu soomaaliya u arko goob qarsoon oo uu ka samayn karo tijaabooyinkiisa jasaaka allaahu khayran walaalka yaasir munaasabad lagu daafurayay mu'asasada alxikma farceeda degmada ceelbuur wilasaamiga galguduud ee ka dhacday magaalada ceelbuur faafaahinta warkaasi waxaa ku ibaadeysanaya walaalkeen marwaan moxamed magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galguduud waxa ay martigelisay munaasabad si weyn loo soo agaasimayey oo lagu daafurayay mu'asasada alxikma faraceeda cusub ee wilaayada galguduuda taasoo ah xarun loogu talagalay in lagu barto xirfado casri ah oo kor u qaadaya aqoonta iyo shaqaabuurka bulshada deegaanka ah waxayna noqotay mid ay si weyn u soo dhoweeyaan qaybaha kala duwan ee bulshada ah maadaama xaruntu ay leedahay muhiimad gaar ah oo ku saabsan kobcinta horumarka bulshada furitaanka mu'asasadan ayaa qayb ka ah dadaalka maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada galgaduuda kaas oo muddooyinkii lasoo dhaafay ka howlanaa qorshahan lagu horumarinayo waxbarashada bulshada iyo kobcinta xirfadaha dhallinyarada waxaana ugu dambeyn maktabka u suurta gashay in xarun cusub uu ka furo magaalada ceelbuura taasoo maanta ay bulsho badan wax ku baranayaan mu'asasada alxikma ayaa ah mid bixinaysa koorsooyin iyo tababaro ballaaran oo muhiim u ah bulshada kuwaas oo ay ka mid yihiin barashada luqadaha carabiga iyo ingiliishka caafimaadka harqaanka iyo cilaansaarka barashada kombiyuutarka iyo xirfado kale sida samaynta shaambada iyo saabuunta munaasabadda furitaanka mu'asasadan waxaa ka soo qaybgalay culimo ogaasiyo waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ceelbuura madasha ayaa noqotay mid ay ku kulmaan haldoorka bulshada kuwaas oo soo bandhigay muhiimadda ay leedahay in la kordhiyo xarumaha waxbarashada iyo tababarka xirfadaha waxaana halkaasi laga jeediyey hadallo kala duwan sheekh maxamed garaar oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ayaa iftiimiyey siday horumar ku gaari karaan dadka muslimiinta isagoo sheegay in cilmigu uu yahay xalka ummaddu ay ku horumari karto dadka muslimiinta ah inay horumaraan bulsho ahaan dowlad ahaan diin ahaan yacnii dhaqaale ahaan caafimaad ahaan awoodna yeeshaan oo isku filnaadaanoo iktifaa daati ay yeeshaan cadowgooda ka maarmaan si kaloo lagu gaari kara male cilmi unbaa lagu gaari maamulaha mu'asasada alxikma oo madasha ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey ahdaafta maktabka tarbiyada iyo tacliinta oo u furay xaruntan cusub iyo baahiyaha keenay in la hirgeliyo hadafka ugu horeeyo ee mu'asasada loo furay lagana rabo wuxuu yahay kow bulshada in la hormariyo xagga farsamada hadafka labaad in la soo nooleeyo farsamadii gacanta hadafka saddexaad bulshada in lagu dhiirigeliyo isku filnaansho qodobka ugu dambeeya oon kusoo gebagabaynaya ahdaafta wuxuu yahay in la ballaariyo xayndaabka macrifada yacnii in aqoontii la ballaariyo aqoontu ayna noqon mid ku gaaban casharo la qaato kutubo la dhigto ama ma ahana maadii buugaag lagu qoro ee ummadda loo sheego inay aqoontu ballaaran tahay ogaaska beesha mursada ugaas cabdulaahi daahir axmed oo goobjoog ahaa munaasabadda ayaa soo dhoweeyey furitaanka alxikma mu'asasada alxikma oo caawa laga furayo degmada ceelbuur inaan ka soo qayb galno waxay noo tahay wanaag iyo sharaf iyo tarxiibin iyo wax walba runtii waa tadawur runtii aanan maalmahan aanan sugaynin in ilaahay baana noo suurtogeliyey alla subxaanahu wa tacaala waxaan ka rabnaa dadka wax baranaya inay alxigma ay idqaaniyaan waxa ay ka baranayaan ay sugaan macnaa in wax la baranaa haba yaraadaane qofku inuu cashar ka bixi karaa intii ay socotay munaasabadan waxaan wareysyo la yeelanay qaar ka mid ah ardayda mu'asasada kuwaas oo muujiya farxad iyo rajo weyn oo ay ka qabaan in xarunta u noqoto meel ay ku helaan xirfado ay ku shaqaystaan allah subxaana wa tacaala ayaa mahad u sugnaatay caawa noo suurtageliyey inay noo furmato mu'asasatu alxikma litacliimi almahani waalxiraf alyaduwiya in badan ayaa sugaynay waan jeclayn inay wilaayadana ka furanto alxamdulilah caawadana way noo furmantay allah ayaana ku mahadinaynaa waana ka faa'iidaysan doonaa insha allahu tacaala ani waxaan ah ardayda hadda oo qortay xarqaankii iyo cilaanka insha allahu tacala waxaan rajaynaa inaan heer ka gaaro furitaanka mu'asasada alxikma ee caabuur ayaa muujinaya tallaabo horumarineed oo muuqata oo ay qaaday wilaayada galgaduud gaar ahaan maktabka tarbiyada iyo tacliinta waana astaan muujinaysa dadaalka ka socda wilaayada iyo kobaca bulshada iyadoona qayb ka qaadan doonta dhismaha jiil aqoon-yahan ah oo leh xirfado waxtar u leh noloshooda iyo deegaanka ay ku nool yihiin jazaaka allahu khayran walaalka marwan maamulka islaamiga ee degmada buaa qabla wilaayada islaamiga ee hiiran ayaa dowladdiina usoo gebagabeeyey kanwaaleyda ku dhaqan degmadaas tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen casaam carafaad dowladan oo socotay muddo saddex maalin oo xariir ah waxuu maamulka islaamiga ee degmada boqa qable ee wilaayada hiiraan u qabtay kawaaleyda ku dhaqan degmada iyadoona dowladdan ay qayb ka tahay xamlada dacwiga ah ee abuubakar sadiiq uu ka dhawaaqay maamulka islaamiga ee magaalada boqa qable munaasabadii lagu soo gebagabanayay dowladda loo qabtay kawaaleyda boqa qable waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin culimo odayaal dhaqan iyo marti sharaf kale sheekh saalax axmed khadar oo ka mid a culimmada wilaayadda hiiraan oo goobta ka hadlay ayaa si aad hoola dardaarmay kawaaleyda degmada boqa qable ee dowladda loo soo xiray cabsidana waxaa la labisay wax muuqanaya qofka muuqaalka muuqanaya mehe nabi wuxuu leey ataqwa haahuna taqwadu qalbigay ahaatay qofka meesha ka baqaayo ka cabsanaya waa qalbiga marka insha allahu tacaala inaan ilaahay subxana ka cabsanno oo aan markaasi macnaha si siri walcalan wixii muuqda iyo wixii qarsoonba aan allah subxana watacala uga cabsanno midda kale samaraatul marka ataqwa cabsida haddii ilahay aan ka cabsano maxaan helaynaa ilahay qur-aankiisa wuxuu leey waman yataqi allaha yajcal lahu makhraja qofka ilaahay ka cabsado alla wuxuu yeelayaa makhraj meel uu cariiri dhibaatada ugu baxo haddii culays qabto meel uu kaga fakado alla u yeelaya subxana watacala wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib alla wuxuu ka arsaaqayaa meeloosan risqi ka filinaba ilahi ka siinaya risqi markaas marka ilahi an ka cabsana subxaana watacaala qalbigeena marka cabsi ilah ku beernaato kolley waxaa tihiin dad magaaladii maanta markaasi macnaha hawl u haayo ganacsado dadkii markaas meel weyn oo muhiimad weyn ugu fadhiyo baa waxaa idinka rabaa beec in lagu sheego oo aan lisu qarinin oo aan lisu qiyaamayninna la doonaya nabi wuxuu le xadiisku leeyahay albayacaani bilkhiyaar kawaaleyda degmada buqa qable ee dowladda diiniga loo soo gebagabeeyey ayaa dhankooda sharxaya waxyaabihii ka faa'iideen dowladda iyagoona ka codsaday maamulka islaamiga degmada buqa qable inuu u soo celceliyo dowraadka diiniga ah dowladii saddexda maalmood noo socotay wilaayada degmada buqa qable noo soo gebagabaysay anakoo ah kawaaleyda degmada buqa qable macnaha waxaan nala faray ama noola sheegay macnaha sidii gowraca aan u toosi lahayn iyo sida ummadda aan wax xalaal aan u gadan lahayn iyo si macnaha beec aan usoo hagaajin lahayn si macnaha ribo aynoo soo dhexgelin wilaayadu kheyr allah siiyo waana baraarujisay mar weliba waxaan jeclahay inu soo celeliso insha allah baaraka allahu waxaa noola bilaabay dowro umataqaanaa ka socota degmada buuqablo muddo saddex maalmood waxaa nahay kawaaleydu buuqablo dadka waa isoofeeyaa bini-aadamka markeliya lama soofeeya si fiican ayaa noola soofeeyey si wanaagsan walaal waa kumaasan tahay waana wala celeli intaa inka badanna waa ka rajayneynaa annaga oo kawaanley ah waxaan ma aragtay meeshaan ku qaadanay dooro saddex maalmood ah oo kadib ma aragtay aan ku qaadanay cashiro kala duwan oo dhinaca ma aragtay hilibka aan qalno ah ilaahay mahadiis marka walaayada waxaan ka codsanaynaa mar walba in nooga soo celceliyaan sidaan oo kalenta mar walba inooga soo celceliyaan aan ka codsanaynaa dowladda abubakar sadiiq oo ku dhawaaqay maamulka islaamiga ee degmada boqa qable ayaa si toos ooga socota xaafadaha degmada iyo deegaanada hoostaga degmadaas jazaaka allahu khayran walaalka cazaam munaasabada lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka kala dhacday wilaayaadka baay iyo bakool aynu ka hormarna dhanka degmada tiyeglow ila saamiga ee bakool iyo walaalkeen abu xasaan إن هذا القرآن يهدي للتي يهدي للتي هي أقوم ويبشر هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أن لهم أجرا كبيرا munaasabadan oo ka dhacday gudaha madarasada daarul qur'aan ee degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool islamarkaana lagu soo bandhigayo toban arday oo gabdho ah oo dhammaystay barashada qur-aanka kariimka waxaa ka soo qaybgalay maamulka islaamiga degmada tieglow waalidiin waxgarad salaadiin nuqabo iyo marti sharaf kale gabdhahan oo gaaraya toban gabdhood ayaa dhammeeyey qur-aanka kariimka waxaana sagaal ka mida gabdhahan ay yihiin gabdho da'yar halka gabadha kalena ay tahay maamo gurijoog ah oo iyada oo gurigeeda joogtana ka faa'iidaysatay inay barato oo xifdiso qur-aanka kariimka sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid ah culummada wilaayaadka islaamiga kana mid ahaa culummadii munaasabadda ka qayb gashay ayaa ugu horeyn kelimo tawciyaa ka jeediyey munaasabadda xadiis cali bn abi aalib alkuuri radi allahu canhu weeray samictu rasuula allahi sal alla alay wasalam yaquul alaa inaha satakuunu fitnah faqultu ma lmakhraju minha yaa rasuula allah qaal kitaab ullah fiihi naba'u maa kaana qablakum wa khabaru maa bacdakum wa xukmu maa baynakum huwa alfaslu laysa bilhazl man tarakahu min jabbaarin qasamahu allah waman ibtaga alhuda fii gayrihi adalahu allah wahuwa xablullahi almatiin wahuwa aldikru alxakiim wahuwa asiraatu almustaqiim alladii laa tasiiqu bihi alahwaa ardayda dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa soo bandhigay qeybo ka mid ah culumtii kala duwanaa ee ay ku barteen madarasada daarul qur'aan ee qur-aanka hadda ay ka dhammeeyeen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لماذا خلقنا الله خلقنا الله تعالى لنعبد وحده قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من الصحابي الذي ذكر اسمه في القرآن زيد بن حارث من الصحابي الذي أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق سلمان الفارس من سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب من أول سفير في الإسلام مصعب بن عمير من سيف الله المسلول خالد بن الوليد من سيد الشباب أهل الجنة الحسن والحسين من حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس باب التجويد والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به إله أنزله وهكذا منه إلينا وصله وهو أيضا حلية التلاوة وزنة الأداء والقراءة وهو يضع الحروف حقها بصفة لها ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن لا تنهرن غريبا حال غربته الدهر ينهره بالذل والمحن suldaanka guud ee beesha jilible iyo mid ka mid a waxgaradka degmada tieglow ayaa dhankooda munaasabadda ka hadlay iyagoona tilmaamay in arrintan ay tahay guul islamarkaana mudan in allah subxaanahu wa tacaala looga mahadceliyo gabrowgii hadda hadda xafladan bandhigdii hasuu biyaayeen tangun aragaanen nacmada allinii galadaysadii bakumadata hadaase haddaba la sheegaay owlahama jarajaran marka maylanaaha ilaahay aan kama hadayaana ilaahay haniinsiyaadii nacmada allika sii hoobaada ilaahay inkama hadiido alxamdulilah aad arto nacmadaas ada sheegda ilaahow adii isiday waana kiinkama hadiya aad arta ilaahay siyaadiya nacmadaas maysinglana mar lamaad mar saddexaad ilaahay siin badbaadiyo ilensi iyo iljina allah siin ku qabado ilaahay siin barakeeya maysinglana balaanay kaha kanka muhiimsan ee tiin gabarta haddii caqiida raasiqa iga qaadato oo ilaahay kitaabshay barato sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam baratu idiyaada iyo damaylku rajaye dad khayr badan aan ku bahaan ku rajaye wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maamulka islaamiga ee degmada tieglow gaar ahaan maktabka dacwada ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey sare u qaaday madaarista lagu baranayo qur-aanka kariimka waxayna gabdhaha muslimaadka markan ka muuqanayaan saaxada waxbarashada iyadoona dhowr jeer lasoo bandhigay gabdho dhammeeyey oo xifdiyey qur-aanka kariimka kuwaas oo ay ku jireen maamooyin guryojoog ah oo iyaga oo guryahooda jooga ka faa'iidaysanaya goobaha waxbarashada si gaar ah madaarista lagu barto qur-aanka kariimka jazaaka allaahu khayran walaalka abu xasaan iminkanan eegna dhanka wilaasahmiga ee baay iyo walaalkeen bashiir muxidiin abuaiman macadka taajul waqaar waa macad hoosaga maktabka dacwada wilaayada islaamigaha ee baay ee lagu barto tasxiixa iyo xifdinta qur-aanka kariimka inta badan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan ayuu si toosa uga furayaa macadkan taajul waqaar waxaa wax ku barta si guud ardada soo dhammaysa barashada qur-aanka balse wuxuu si gaara meesha uga saaray baahidii ahayd in ardaydu hesho taxfiidka iyadoo tajwiidku u helinayo iyo tasxiixa qur-aanka kariimka dhowaan waxaa dhacay xaflado ay ku qalinjibinayeen arday aad u tiro badan oo ka aflaxay taajul waqaar deegaanada hoostaga magaalada baydhabo sida deegaanka dharqo waxaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey soddon iyo sagaal arday makoon soddon iyo saddex arday goofgaduudna waxaa abaalmarinay iyo shahaadooyin lagu guddoonsiiyey afartan arday halka dalandoollo oo hoostaga degmada baydhabana shahaado lagu guddoonsiiyey laba iyo konton arday dhanka degmada khansax dheere deegaanka barbaare waxaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey konton arday dhanka ufurow waxaa ka dhacday xaflad lagu maamuusayey toddobaatan arday oo ka qalin jibisay macadka taajul waqaar taasoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin culimo iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn mid ka mid a ardayda macadka taajul waqaar ayaa qur-aanka kariimka ka soo jeediyey xafladda
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا sheekh fu'aad maxamed kalaf oo ka mid ahaa culimmadii mujaahidiinta ee lagu casuumay xafladdii qalinjebinta macadka taajul waqaar ee degmada ufurow ayaa kelimaad dardaaran u jeediyey waalidiinta iyo qeybaha kala duwan bulshada ku dhaqan degmadaasi ummadda waxaan u dardaarmaynaa waalidiinta u dardaarmaynaa maakar hadda taajul waqaar hadduu dhammaaday in dafcada kale haddana la qoro kuwaana ay shaqaawi u gudbaan markay qur'aanka xifdiyaan waa inay mujaahidiin noqdaan inaanan meel kale la geynin xaafid mar hadduu noqday waa inuu qur'aanka la difaaca allahna waxaan weydiisanaynaa magaaladeennan ufurow iyo muslimiinta ku noolba alla inuu barakeeyo magaalo xifdisan oo kelmadda ilaahay loogu heliya alla inuu naga dhigo nabadoon sheekh ibraahim sheekh calinuur shaacirul-islaam guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilayaadka islaamiga dalka ayaa dhankiisa bogaadiyey dadaalka maktabka dacwada ee ku aadan waxbarista jiilka soo koraya annagoo ka hadlaw afka nuqabada ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga ee soomaaliyeed may baa eedanka faraxsanaa ikhtitaamka ama takharujka waxa ku takharujayaan dhallinyaro toddobaatan iyo dhowr laka sheegi iyo qiibo kale hordhaanman takharujtay oo markii layska daro kun boqol i wal eh la sheegay si guud ahaan afartanka oo melahay taajul waqaar oo walaayada ka furuntahay labaatan ilina galan imiyay tumo ilamana hadda socdaan ardadana markii layska daro kun i saddex boqol i wal laka sheegay si guud ahaan aan ka faraxsanna haddana haddama waa haatan haddii roognu sugoone eh yaanka faraxsanna eedna waxaan dhawaayana may badana jazaakum ullaahu khayra mayna sharafamata marka koowaad ee isguud ahaan islaamka caalamka iyo sharafamata sikhaasa may sharafamata xarakatu shabaab ulmujaahidiin oo xil ku saaran inay ummatan juhdi kabiiru sida jahliga lanku saaro oo iftiinka iyo cilmiga liinka saaro ثانيا شرف يوم مقع نتولي إسلامي باي يا شرفين نتسخاص مكتب كدعوة ugu dambeenna waxaa shahaadooyin iyo abaalmarino degmada ufuro lagu guddoonsiiyey toddobaatankii arday ay ka qalin jibiyeen macadka taajul waqaar tani wixii ka dambeeyey markii maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay uu deegaanada wilaayadan ka hirgeliyey macadka taajul waqaar waxaa si weyn looga dareemayaa isbeddel xagga qur-aanka kariimka iyadoo ardayda ka soo qalinjebisay macadkan ay si toosa ugu biirayaan macaahidda irshaad iyo macadka imaam sakaabi oo xarumo ku leh degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay jazaaka allahu khayran walaalka bashiir guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiisa waxnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga alandalus saaka waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtogeliy waan ugu mahad celinaynaa allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta od kumasantii dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajirsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga alandalus assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wajihaadu